dhismaga wadada interlog ayaa weliba shiidikay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir iyo maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir weliba munaasabadii shiidhiga gobrow ku hayay maamulka degmada kaaraan ururada haweenka iyo qeybaha sheelduun ee bulshada degmada kaaraan gudoomiyaha ururka haweenka degmada kaaraan iyo hanakumada shacabka degmada inankoreen ku hadali iyona maamulkan kuma hadnagay dadaalkii ka biyayaan dhisowka wadada interlog ee dalka fiiri waaye laamiga fiiri interlogga fiiri koobka fiiri dadka iskaashanaya fiiri wuxuu noo soo magacaabay guddoomiyaha degmada faarax cadaani wou asiibay ninba habeen buu dhashay hawshuu qabtana halkaa lagma soo koobi karo asaga iyo garbihiisa deegaankana aad iyo aad ayaa ugu hambalyaynayaa oo oggolaaday guddi iska soo saaray inay interloogyada dhistaan jidadka sameeyaan iska aruuriyaan dhaqaalaha waxaan ku leehay quruxdana jecel waxa waaye dad nin hogaamiye fiican hadduu helo hawsha waa hagaagaysaa dadweynew idinkana garab siiya guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa inuu si gaar u ogaado gudoomiyaha oo nagala shaqeeya amniga nabadgelyada wax walba u nagala shaqeeyey gudoomiyaha si gaara amni ma soo marin gudoomiye dadweynihiisa la tashaayo waxay rabaan u sameeyhayo waa faarax cadaani sidoo kale gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani maxamed den dhinishay ku hadlay dhismaha wadadan waxaa naga go-an waddo kasta oo degmada kaaraan ku taal lixda waaxood inay wada interlog iyo wada laami noqoto bulshada iyo maamulka waa isla garteen insha allah waana ku guulaysanaynaa meel kasta oo qurxoon oo wanaagsanne waa loo soo dhabar adeegay hal maalin iyo bil iyo sanad wax kuma dhammaan karaan laakiin waxaan rajaynaynaa bil kasto inaan shan waddo iyo lix waddo aan samayno insha allah markii u dambaysane waa dhammaan waa soo afjari doonaa waddo kasta oo laami interlog u baahan waanu ku guulaysanaynaa wayna naga go-an tahay hamiga aan leenaho dadkan inay horumar gaaraanna ma sahlano meel dheera noogu yaalaan dadkan way soo dhibaatooyeen insha allah waxaana rajaynaynaa inay guul la taabo karo la gaaro mudan gudoomiye waddada sida la sheegay dhowr baa waraa ku gadoontay waa roobka dooda waa kasii daran tahay waa aaday u liidataa haddii baalla la gelsho interlog la saarana laba baawur iyo saddex baawur way isku gudbi karaan wayna sinmaysaa insha allah waxaa naga go-an inay waddadan qurxuunaato wadoodhi kalena isbuuci soo socdaan rajaynayna ayakana qorshee noogu jirtaa degmada kaaraan waxaa laga yaabaa bilihii lasoo dhaafay iyo sanadihii in horumar weyn oo ka socon laakiin hadda waxaa ka socda horumar mootobajaad haddii halkaas oo aadayso waxay dhihi jirta lacagta halee badsho amba kaaraan ma aadaayey laakiin hadda gaaridii iyo mootayaasha iyo bulshadii dhammaan kaaraan haleegeeya ku jiraan gabagabadii guddoomiye ku-xigeenka amniga oo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye oo shiidigii dhismaga waadadan yana ku hadalay
waxaan leeyahay hambalyo dadka reer kaaraan waxaan leeyahay maamulka hambalyo ma jirto xaqiiqatan dad xunna ma jirto ma jiraan degmo xunna ma jirto waxay u baahan tahay maamulka markaas hogaaminaya dadkaas inuu yahay maamul aragti leh dadkiisa kasbo kara wax u sheegi kara ku qanci kara waxa horumarka oo dadku ay rabaan ama maamulka gobolka uu rabo ama dowladdu rabto qofka markaas meesha joogaa inuu ku qanci kara la rabaa dhismagan waadada interlog ee kataala waxada waa jeer ee degmada karaan iyo muhiimiga nsdararooka baabuurtiyo shacabka